بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbو cabdالرحmn النsائي رaحimh الlه taعalى bab غزوة الhind wuxuu u baab yahay cadaynta yani la cadaynayo duulaanka hindi yacni lagu duulo caddayntiisii ayuu u baab yahay ama fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay wabilisnaadi qaala marka gaswat اlhindi iyo gaswat اturki iyo waxyaabaha uu tilmaami doono waa waxyaabaha malaaximta iyo marka aakhir zamaanka iyo la gaaro dagaalada marka imaanayo nebigu sal ll slam uu tilmaamay iyo waxyaabahaas ayaa marka uu rabaa inuu ka hadlo wbilisnaadi qaala ahbaranaa axmed bnu cusmaana bni xakiimi qaala xadaanaa zakariya bnu cadiyin wa huwa zakariya ibnu abi cadiy qaala xadaanaa cubayd llahi bnu camrin can zayd bni abi unaysata can sayaarin qaala ay zakariya qaaladan marka faacilkeedu waa zakariya bnu cadiy wa ahbaranaa hushaymun marka hushaym wuxuu ku cadfan yahay cubaydullaahi oo zakariya bnu cadiy ayaa laba sheekh xadiidka ka maqlay cubaydullaahi bnu camrin iyo hushaym labadaas sheekhuu leeyahay can sayaarin can jabri bni cabidata wa yuqaalu jubayrna waa la yidhaha jabru bnu cabidata wahuwa maqbuulun rawaa lahu annasaa-iyu ibnu xajar isaga saasuu yidhi waa maqbuul buu yidhi ibnu xibaan unbaa towhiiqiyey laakiin alimaamu dahabi fii miisaani اlictidaal waxa uu yidhi jabrun ow jubayru bnu cabidata can abi hurayrata bikhabarin munkar laa yucrafu man daa la garan maayo yidhi waa majhuul marka waxadiiuhu wacadana bgazwat اlhindi waa kan waa xadiidkan tilmaamay marka wa qaala cubayd اllahi can jubayrin ayuu yihi cubaydillahi isaga can abi hurayrata qaala wacadanaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu noo yaboohay gaswat اlhindi hindi duulaankeeda fain adraktuhaa haddii aan soo gaaro unfiq fiiha nafsii waxaan ku bixinayaa nafsadeyda iyo wamaalii iyo maalkayga fain uqtal haddii la idilo kuntu min afdali الshuhadaa waxaan ahaanayaa shuhadada kuwa ugu fadliga badan wain arjic haddaan soo laabtana fa ana anigu abuu hurayrata almuxararu abuu hurayrihii la xoreeyaan ahay oo naarta laga xoreeyey macnaha marka in naarta laga xoreeyay isaga suu ku ogaan karaa in nebiga u sheegaa laga yaabaa waana imaanaaba xadiidka thawbaan ayay ku jirtaa qofkii markaa soo laabtana in naarta laga xoreynayo oo yacni duulaanka ciddii gashay in naarta laga xoreynayaa imaan doonto ayb fa ana abu hurayrata almuxararu ay almuctaqu min annaar kan yacni naarta laga abuu hurayrihii naarta laga xoreeyaan noqona xadiidka marka ninkaa jahaalada ku sugan tahay ayaa ku jiro dacfi baa ku jiro wa bihi qaala xadaanii moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yaziidu huwa bnu haaruun qaala ahbaranaa hushaymu qaala xadaanaa sayaaru abulxakam can jabri bni cabidata can abi hurayrata qaala wacadanaa rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu noo yaboohay gaswat alhind fain adraktuhaa haddaan soo gaaro unfiq fiiha nafsii wamaalii nafsadeyda maalkayga ku bixiye wain qutiltu haddii la idilo kuntu afdala shuhadaa baan ahaanayaa wain rajactu haddaan soo noqdana fa ana abuu hurayrata almuxararu abuu hurayrihii naartan laga xoreeyaan ahay aniga markaa jabri unbaa ku jira riwaayadana dabcan jabru bnu cabiida wa bihi qaala ahbaranii moxamed bnu cabdillahi bni cabdiraxiim qaala xadaanaa asad bnu muusa waa asad bnu muusa ibn ibraahim alumawiy asad sunna saduuqun yuqrib wa fiihi nasbun saasuu ibnu xajar yidhi qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii abu bakrin الzubaydiy abubakarkan marka moxamed ibnulwaliid uu la dhashay waa ninkana uu ka warinayo abubakr aلzubaydiy isaga marka waxaa ku jiro dacfi baa ku jiro oo magaciisa samsuum ayaa la yidhaha abubakr waa kunyo magaciisu waa samsuum waana majhuululxaal waa majhuululxaal can akhiihi moxamed bn can akhiihi moxamed bni اlwaliid wahuwa hiqatun waa zubaydiga macruufka ah can luqmaana bni caamirin wahuwa alwusaabiyu اlximsiyu saduuqun can cabdilaclى bni cadiy wahuwa alximsiyu hiqatun albahraaniy can thawbaana mawlaa rasuuli llahi sal l slama qaala qaala rasuulu llahi sal l slam cisaabataani laba kooxood min ummatii kuwaasoo ummadeyda ka mid ah axrazahuma allahu alla waa ka ilaaliyey min annaari buu ka ilaaliyey cisaabatun koox taqzu lhinda hindi u duuleyso hindiya u duuleyso oo markaa dacwadii iyo diintii iyo saa ku gaarsiineyso duulaan meeshaa ku tegayo wa cisaabatun iyo koox takuunu maca ciisa bni maryam ciise maciise ahaanaysa calayhi اsalaam xadiidkan marka iyada kan waxaa ku jiro abubakr aلzubaydi waa majhuululxaal baqiyat bnulwaliidna waa ku jiraa laftiisa warbaa ku jiro inkastoo xadathanii oo hadda isagu leeyahay laakiin labadoodaba waa la mutaabaceeyey abubakr aلzubaydiy iyo baqiya labadaba xadiidkuna xasan waaye bilmutaabaca ayuu xasan ku yahay aadna mutaabacaadkaas waxaa u sheegay duruqdiisana aad u tilmaamay sheekh اlalbani fi صaxiixa mujaladka afaraad meelahaas man juska afaraad meelahaasaan filan ayb marka xadiidkan dambaa marka xadiid xasan ah oo ah waxaana laga qaadanayaa marka yani gaswat اlhind fadli inuu kusoo arooray labada hore laakiin jabr jabr ibni cabida ayaa ku jira dacfi oo ku jira qaala baabu gaswati الturki wاlxabasha turkiga duulaankooda iyo walxabasha iyo xabasho adturku marka la yidhaha turkiga waxaa loo jeedaa qoom uu xadiidkuba tilmaami doono kuwaan hadda halkan deganee turkiga la yidhaahda meeshan markaa aasiya alwustaa la dhaho ama yurubtan soke kuwaan degan ee hadda yacnii aada magacaas turki ugu caan baxay ma laga wado adturk waxaa loo jeedaa yacnii dadka a bariga foog jiro oo indhayarta ah oo indhayarta ah saasaana marka xadiidka tilmaantooda ka muuqato way dhici kartaa marka dad dad kale intay guurguursadeen si isku markaas yacni bedelay inay yihiin kuwan oo asalkoodii kuwaas uu ahaa binaan calaa dalikana turki loo yiri waa suuragal eeda lafteeda ayb waayo waxyaabo malaamix ka dhexaysa waa iska jirtaa ayb saan arkaynaba walxabashati iyo xabashada ayb xabashadan hadda dhulkii asxaabta ay markii hore usoo hijroodeen oo macruufka wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu yunus wahuwa abu muusa aramliyu saduuqun rubamaa akhطa qaala xadaanaa damratu wahuwa damratu bnu rabiicata saduuqun yahim yahimu qaliila can abi zurcata aلsaybaaniy waa bisiin bisiin اlmuhmala can abi zurcata aلsaybaaniy yaxya bnu abi camrin اlximsiy hiqat ayb wariwaayatuhu can الصaxaabati mursalat can abi sukaynata siinku waa godan yahay abu sukayna alximsiy qiila ismuhu muxallim mukhtalafun fii suxbatihi abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaan rajuli min almuxarariin nin dadkaa ah can rajuli min asxaabi nabiyi sal l slam wuxuu ka wariyey qaala lamaa amara nabiyu sal l slam nabigu markuu amray bixafri lkhandaqi khandaqa qodidiisa caradat lahum sakhratun dhagax ayaa usoo banbaxday xaalat baynahum wa bayna alxafri oo kala teeday oo kala dhex gashay ayaga iyo qodidii faqaama rasuulu llahi sal l slam nabiga waa istaagay wa akhada almicwala garweyntii buu qaatay fawadaca ridaa'ahu garbasaartiisa yacnii go-iisa kore oo kor ka wato waay macnaha ayuu dhigay naaxiyata asakra naaxiyata alkhandaqi godka geeskiisa ayuu marada kore ee markaa yacnii dhankiisa sare uu ku daboolay cimaamada waxa u ah yani go-ag hore ayuu khandaqii ama godkii geeskiisii buu dhigay wa qaala wuxuu yidhi tamat kalimatu rabbika sidqan wacadlaa laa mubadila likalimaatihi wahuwa asamiicu lcaliim aayaddaasuu akhriyay fanadara marka waa ku dhuftay fanadara thuluthu lxajari dhagaxa saddex meelood meel ayaa yacni dhacay wasalmaanu alfarisiyuna qaa'imun yandur salmaan alfarisina uu taagan yahe u fiirinayo fa baraqa maca darbihi garaacistiisa waxaa la ifay fa baraqa maca darbati rasuulillahi sal ll ly slam nebiga dhufashadiisa waxaa la ifay barqatun hilaac ayaa la ifay uma daraba athaaniyata markii labaad ayuu ku dhuftay wa qaala wuxuu yidhi haddana tamat kalimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaatih wahuwa asamiicu alcaliim fanadara thuluthu aakharu saddex meelood meeshii kale ayaa dhacday fa baraqat barqatun waxaa iftay hilaac fara-ahaa salmaanu salmaan waa arkay uma daraba athaalitata ayuu ku dhuftay waqaala tamat kalimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaatihi wahuwa asamiicu alcaliim wanadara thuluthu lbaaqi thuludkii haray ayaa dhacay wakharaja rasuulu llahi sal l slam nebiga waa baxay wa akhada rida'ahu go-iisiibuu qaatay wajalasa waa fariistay qaala salmaanu wuxuu yidhi yaa rasuula allah ra-aytuka waxaan ku arkay xiina darabta markaad dhufatay maa tadribu waxaad dhufanaysay darbatan halmar dhufasho maa tadribu ma dhufanaynin dheh darbatan dhufasho ilaa kaanat macahaa barqatun ilaa waxaa maceeda ahayd oo la jirtay hilaac iftiin qaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi yaa salmaanu salmaanow ra-ayta dalika ma aragtay faqaala ii waladii bacahaka bilxaqi haa buu yidhi allihii xaq kugu soo bixiyaan ku dhaartay yaa rasuula allah qaala fa inii xiina darabtu darbata aluulaa markaan ku dhuftay ruficat lii madaa'inu kisraa kisraa magaalooyinkiisii ayaa la iisoo kor yeelay wamaa xowlahaa iyo agagaarahooda wa madaa-inu kahiiratun iyo magaalooyin badan xataa ra-aytuhaa bicaynaya ilaa aan labadeedii indhood ku arkay qaala lahu man xadarahu dadkii la joogay ayaa wuxuu ku yidhi min asxaabihi yaa rasuula allah udcu llaha alla ii bari an yaftaxahaa calaynaa inuu korkeenna ku furo wayuqanimanaa daraariyahum maxastoodana annaga uu haniimo noo siiyo wayukhariba biaydina bilaadahum bilaadoodiina innaga gacanteenna inay ku kharaabto fadacaa rasuulu llahi sal l slama bidalika nebigu sidaa ayuu marka ugu duceeyey uma darabtu darbata athaaniyata mar labaadaan dhuftay faruficat lii madaa-inu qaysar baa la iisoo kor yeelay wamaa xowlaha qaysarna waa boqorkii ruom iyo meelaha magaalooyinka agagaaraheeda xataa ra-aytuhaa bicaynaya ilaa aan ku arkay qaaluu yaa rasuula allah wuxuu yidhi rasuul allow udcu laha an yaftaxahaa calaynaa alla noo bari inuu korkeenna ku furo annaga aan nagu guuleeyo wayuqanimanaa daraariyahum wayuqariba biaydina bilaadahum fadacaa rasuulu llahi sal l slama bidalika takriibku hadda waxay tahay haddii meesha dagaal lagu galo ee markaas laga adkaado qoladii marka laga adkaaday meeshiina haddii lagu dagaalamay kharaab waa imaanaya waa kharaabaya dabcan takriibka noocaas iyo kharaabkaasna qof walboo dagaal gala waa yacni waa ku dhacayaa sidaasna ee hadda marka maahan in nebigu iyo asxaabtiisu inay dhulka kharibaan un inay iska rabaan bal dhulku haddii si yacnii aan dhib lahayn uu kaga soo wareegayo gaalada ee markaa in la takhriibiyo maba loo baahnaba bal dadkii muslimiinta ahay baa hadhow laga kharaabina markaas uma markaa uma darabtu haalitatan ku dhuftay faruficat lii madaa-inu lxabasha la iisoo kor yeelay wamaa xowlaha min alquraa xataa ra-aytuhaa bicaynaya qaala rasuulu lahi sal l slam cinda dalika meesha agteeda ayaa nebigu wuxuu yidhi dacu lxabashata xabashada ka taga maa wadacuukum intay idinka tegayaan riwaayana waxay leedahay utruku lxabashata xabashada ka taga maa tarakuukum intay idinka tegayaan waa isku macno marka maxaa laga wadaa marka xadiidka manduuqiisa wuxuu tusayaa daculxabashata maa wadacuukum haddii ay yacni manduuqa xadiidku wuxuu tusayaa yacni inta ay dhaafayaan muslimka in ayagana la dhaafayo amarka manduuqa saas waayo mafhuumkiina muxuu noqonaa haddii aynan muslimiinta ka tegin oo ayaga ay muslimka dhibayaan oy dhibaataynayaan ay yacni soo weerarayaan markaas markaasi in laga taga meeshii ma taallo marka ilaa ka tegistooda waxaa lagu xiray intay ayagu muslimka dhaafayaan haddii ayagu aynan dhaafin marka muslimku ka tegid male iyaga marka waa layska difaaca saa darteed marka culimmadu waxay ka qaateen meeshaan xabashadu ayaga marka dagaalkoodu dagaal cudwaankooda layskaga difaaco bis unbau noqonana ee dagaal marka iyaga weerar loo tago oo iyaga markaa iyagoon waxba sameynin ama muslimka aan waxba ula imaanin in in layska weerarayo maya abu daawuud tabwiibkiisuna saasuu ahaayo baabu nahyi can tahyiiji alxabasha saasuu abu daawuud baabeeyey iska reebidda layska reebay xabashada in la kiciyo iyagoo iska joogo oo iska hurdo oo aan wax dhibaataa markaa muslimkii ku haynin in ayaga la doondoonto taas marka in la reebay laakiin hadday adigu meeshaadii ku dhex jiraan oo calooshaadii ku dhex jiraan oo adiga mar walba makri iyo kuu maleegayaan de waa iska celineen markaas difaac waa leey waa leeyihiin iyaga laakiin waxay u dhigaan si kale xadiidkan xabashada laftooda nasaaradaa si qal yacni waxay isku dayaan inay muslimka ku seexiyaan ay hafle ay uga ay ku keenaan ay ku sameeyaan maray ahayd kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ayaa jariidad waxay qortay meelahaas adis ababa iyo kasoo bixi jirtay waqtigaas afartan iyo sideedii yaa waxay qortay axaadiid mawduuca iyo kanay isku dareen markaasay waxay yidhaahdeen dacu lxabashata maa wadacuukum utruku lxabashata maa tarakuukum ayaa la yidhi markaas waxay rabaan ayaga iyo beriga markaas yacni waxaa aada dagaal uga dhexeeyay muslimka ayaga un la degan markaasa waxaa dhacday waxay lahaayeen marka war dadkan mamlakadii xabashada ha faafto yaanana lala dagaalin oo dhulkii muslimiinta ha ku faafto yacni ha hoos yimaadaan nasaaradaas xadiidkanna wuxuu tusaa inaydnan dagaalamin saasay ayagu u dhigaayeen markaas culimadii marka meelahaas joogtay oo muftiyaalka ka ahay iyo yaa markaas xataa wax ka qoray oo ka jawaabay yacni jariidadaas marka yacni naqdi wax ku sameeyey ibraahim almukhtaar nin la yidhaahdo oo dhulkan eritrea mufti iyo ka ahaa jiray waqtigaas afartan iyo xoogaagii yaa marka fatwo iyo ka qoray oo waxaas marka xadiidka kale isagu wuxuu leeyahay qoom yacni nebigaa wuxuu yidhi bay leeyihiin ethoobiya qoom barakaysan waaye iyo wax noocaas oo kale ay dhigdhigeen kaas wax ka jira male waa mawduuc mawduucnimadana waa ka daahirsan waa ka muuqataa ayb muhiimku marka sababku marka maxay tahay daculxabashata maa wadacuukum nebigu uu leeyahy sal l slam sindiga iyo culimada qaar waxay leeyihin dhulkoodu dhul buuro badan oo dhib badan waaye weerarkiisu ounan sahlanayn inta badanna marka da xabasho iyo la yidhaahdo nasaarada kuwa ah loo jeedaa ayaguna waxay degi jireen dhulka buuraha sii fiiqan ayay degi jireene dhulkan xeebaha u dhow dhulkan maba muslimiin unbaa deganaa jiray oo dhulkan marka zaylac ayaa layska wada dhihi jiray marka wuxuu leeyahay marka maadaama dhulkoodu dhul aada buuro wacir ah yaa ku yaalaan waana marka yacni macno noocaas oo kale ayaa waxaa la yidhi un iyaga iska ilaaliya waxba ha yacni ha u teginina ayb watruku turka kuwan laftooda hadda xadiidyadan iyo waa kuwa aqriyo u keeno ayb berigii meeshaan hadda ay dadka faraha badan ku xasuuqeen oo sadde dhowr sano ka hor oo ay halkan ugu yimaadeenba muslimkii baa marka waxay leeyihiin utruku lxabashata utruku lxabashata maa tarakuukum kuwa qoraya ad arkeen xaggee marka maa tarakuukum la joogaa baddiyaaba la joogayen sidau usoo socday baddiibauba yimide isagii baanba kaa tegin markaas marka xadiidku meeshaas ma ahan watruku turka turkiga ka taga maa tarakuukum intay idinka tegayaan iyagana sababtu maxay tahay dad dhib badanay ahaayeen iyagana dagaalka ku ku ad adag oo ku baas badanay ahaayeen tatarka ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu leeyahy lix boqol iyo xoogaagii markuu ahaa hijriga ayaa muslimiinta intay soo weerareen dhulkii muslimiinta ugu yimaadeen tatarka ayaa aada haziimo waa la jebiyey aadaa tatarka loo jebiyey markii la jebiyey oo si fiican loo jebiyey oo ay dhulkii muslimiinta laga raray bis dadkii marka wuxuu yidhi iyaga dhulkooda lama sii aadin markii xuduuddii muslimiinta laga saaray way iska joogeen muslimiinta iyagoo ku dhaqmaayuu yidhi ibnu kathiir marka xadiidkan watruku turka maa tarakuukum iyado lafteeda haddii la yidhaha waa layska soconaa un nacam amarkii rasuulkana markaas yacni aan la milicsanin ama qofkaanoo iska ay dhici kartaba marka isagoo kaasii jeeda haddaad adigu isku kiciso hadda hadhow marka aa dhibka kuu yimaado adi un baa keenay marka annahyu can tahiiji lxabasha iyo turkigana waa kan labadaan xadiid wbihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu wahuwa yacquub bn cabdiraxman alqaariy can suhayli can abiihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yuqaatila almuslimuuna turka ilaa ay muslimiinta turkiga la dagaalamaan qowman qolo ay la dagaalamaan wujuuhuhum wajiyaalkooda kalmajaani lmuطraqa gaashaan layskorkor saaray oo kale almuطraqa marka waxay tahay shayga marka yani gaashaanka marka la sameeyo oo haddana seed iyo markaa wax lagu sii kabo oo yacni la kabo oo dabaqada oo marka hore ka laga sameeyey dabaqo kale lagu sii dhajiyo lagu kabo marka tashbiihuna wajhu shabahana wuxuu ka dhacayaa xagga ballaarka cardiga oo ayaga wejiyaalkooda wejiyaal ballaaran waaye oo aan weji shushuban oo dhuudhuuban ma leh weji ballaaran ay leeyihiin sida gaashaanku u ballaaran yahay yalbasuuna shacra timaha ayay labisanay ayay labistaan wayamshuuna fi shacri waxayna ku socdaan tin yacni kaba dhogor lehay gashtaan dhar dhogor lehna waa labistaan oo dhul qaboow badan ay degan yihiin qaala baabu listinsaari bidaciif qofka taagta darana lagu gargaar dalbo qofka daciifka tabarta daran in lagu gargaar dalbo ilaahay gargaarkiisa lagu weydiisto see loogu gargaar dalbana noo duceeyaa laleeyahay waa ducadooda xadiidkaa fasiraya wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu idriis wahuwa abu xaatim alraasiyu qaala xadaanaa cumaru bnu xafs bni khiyaasin can abiihi can miscarin can dalxata bni musarifin can muscab bni sacdin can abiihi anahu sacad danna wuxuu maleeyey ana lahu fadlan dheeraad inuu leeyahay calaa man duunahu dadka isaga ka hooseeya inuu ka fadli badan yahay min asxaabi nabiyi sal l slam nebiga asxaabtiisa ka mid ah faqaala nabiyullahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi inamaa yansuru allahu ilaahay waa u gargaarayaa hadihi lummata ummaddan muxuu ugu gargaarayaana bidaciifihaa keeda taagta daran bidacwatihim ducadooda ugu gargaaraa waa kaas marka bidaciifihaa buu ugu gargaaraa bidacwatihim ayuu ugu gargaaraa ducadooda marka marka la leeyahay inamaa tunsaruuna wa tursaquuna biducafaa'ikum ay biducaa'i ducafaa'ikum waaye waa kan xadiidkaana daliil ah qariino oo nebigu yiri waaye sala allahu calayhi wasalam marka dadka qaara xadiidkaas hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadaa waxay u daliishadaan altawasulu biljaah soo u tusaa marka altawasulu biljah altawasulu biducaa u tusaa waana kan xadiidkeeda wa salaatihim iyo salaadooda iyo wa ikhlaasihim iyo ikhlaaskooda alla idinkugu gargaara bmarka sababkuna ibnu xajar wuxuu yidhi waxay tahay qofka daciifka ee taagta daran markuu ilaahay baryaayo meel kale oo u harsan ama u dambayso mabaa qababa asaga si dhab ah buu ilaahay u baryaa laakiin xoogaa dadka maalka haysto iyo dadka xoogga badan iyo waxaa laga yaabaa inay ilaahayna baryaan xoolihiina isku halleeyaan inay ilaahay baryaan awooddooda isku halleeyaan ayaa dhacdo laakiin midkan daciifkaa wax walbo wax uu haysto ileen ma lehe ilaahay unbuu si dhaba u baryaa markaasaa ilaahay aqbalaa wbihi qaala akhbaranaa yaxya bnu cuثmaan wahuwa alximsiyu qaala xadaanaa cumar bnu cabdilwaaxid wahuwa sulamiyu hiqat qaala xadaanaa bnu jaabir cabdiraxmaan bnu yaziid bni jaabir wahuwa hiqat qaala xadaanii zayd bnu arطaata alfazaariy wa huwa adimashqiyu ayb akhu cadiy bnu arطaah can jubayr bni nufayrin alxadramiy anahu samica abadarda yaquulu samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nabigaan maqle oo dhahayo ibquunii ii dalba addaciifa midka taagta daran ii raadiya fainakum idinku inamaa tursaquuna watunsaruuna waa laydin arsuqayaa un waa laydin gargaarayaa biducafaa'ikum waa laydinku arsuqaa laydinkuna gargaaraa ibquunii marka hamzadu waa hamzatulwasli ay utlubuu lii waayo marka ii gooba oo ii raadiya macnaha saas qaala baabu fadli man jahaza gaaziyan qof duulayo qofkii diyaargareeyo fadliga kusoo arooray caddayntiisii buu baabay wabihi qaala akbaranaa sulaymaan bnu dawuuda walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin qaala ahbaranii camr bnu اlxaaris can bukayr bni lashaj can busri bni saciidin can zayd bni khalidin aljuhaniy can rasuuli اllahi sal l slama qaala man jahaza gaaziyan mid duulayo qofkii diyaariyo fii sabiili llah ilahay jidkiisa u duulayo faqad hazaa waa duulay waman khalafahu fii ahlihi bikhayrin ehelkiisa qofkii khayr uga dib marana faqad hazaa waa duulay yani markuu maqan yahay ehelkiisa intuu maqan yahay qofka u ixsaan falo oo uu ka warqabo wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu lmusanaa can cabdiraxmaan bni mahdiy qaala xadaanaa xarbu bnu shadaadin can yaxyaa whuwa yaxya bnu abi kahiir alyamaamiy an abi saciid can abi salamata bni cabdiraxmaan can busri bni saciidi can zayd bni khalidin aljuhaniy qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man jahaza gaaziyan faqad hazaa waman khalafa gaaziyan fii ahlihi bikhayrin uga uga khaliif noqdo faqad hazaa waa duulay isagana wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaana cabdullahi bnu idriis qaala samictu xusayn bna cabdiraxmaan yuxadisu can camri bni jaawaan wahuwa albasriyu maqbuulu rawaa lahu nasaa-iyu faq can ilaxnaf bni qays qaala kharajnaa xujaajan waan baxnay buu yidhi anagoo xajinayno faqadimna almadiinatan galnay wanaxnu nuriidu lxaja annagoo xaj rabno fabaynaa naxnu fii manaasilina annagoo guryaheenna joogno meelihii aan deganayn nadacu rixaalanaa rarkeenna aan dhigayno id ataanaa waxaa noo yimid aatin mid imaanayo faqaala wuxuu yidhi ina annaasa dadka qad ijtamacuu fi lmasjidi masaajidkay ku kulmeen wafazicuu way argagaxeen faindalaqnaa waan tagnay fa ida annaasu dadka waaba iyagoo mujtamicuuna kulansan calaa nafarin yacni dad dhexdooda korkood ku kulansan koox fii wasadi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa fiihim dadkaa waxaa ku jira caliyun wazubayru waطalxatu wa sacdu bnu abi waqaas fa inaa annaga oo la kadalika xaaladaa ku jirno id jaa-a cuhmaanu baa yimid radia allahu canhu calayhi malaa'atun go- isagoo wato safraa-u jaallo ah qad qannaca bihaa ra-sahu madaxiisa uu ku gembiyey faqaala wuxuu yidhi ahaahunaa caliyun meeshaan cali ma jooga ahaahunaa طalxatu ahaahuna الzubayru ahaahunaa sacdun qaaluu nacan bay dhaheen haah qaala fainii anshudukum billaahi allah idinku dhaarinaya aladii laa ilaha illaa huu ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu inuu yidhi man yabtaacu yaa iibinaayo mirbada bani fulaan reer bani fulaan meesha ay timirta ku qallajistaan meeshaas yaa iibinaayo gafara allaahu lahu alla oo u dhaafaa fabtactuhu waan gaday bicishriina alfan labaatan kunaan ku gaday ow bikhamsatin wacishriina alfan ama shan labaatan kun fa ataytu rasuula allahi sal l slama nabigaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala wuxuu yidhi ijcalhu fii masjidina masaajidkeenna ka yeel oo yacni dhulkan masaajidka ku dar ayb wa ajruhu laka ajrigiisana adaa leh qaaluu waxay yidhaahdeen allahuma nacam haah waa ognahay qaala anshudukum billahi aladii laa ilaaha illaa huwa ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula allahi sal l slama qaala nebigu inuu yidhi man ibtaaca qofkii iibiyo bi'ra ruuma ceelka ruuma la yidhaahdo gafara allaahu lahu ilaahay waa u dembi dhaafay oo u dembi dhaafaa macna fabtactuhaa waan iibiyey bikadaa wakadaa baan ku gaday ku iibiyey faataytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan u imid faqultu waxaan yidhi qad ibtactuhaa bikada wakada baan ku gaday qaala wuxuu yidhi ijcalhaa siqaayatan lilmuslimiin waraab muslimiinta uga dhig waqaf ka dhig marka muslimka o dhan ha cabee waajruhaa laka ajrigeedana adaa leh qaaluu allahuma nacam bay dhaheen haah qaala anshudukum biاllahi اladii laa ilaha ilaa huwa ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula اllahi sal l slama nabiga nadara fii wujuuhi اlqowm dadka wajiyaalkooda inuu fiiriyey faqaala uu yidhi man yujahizu haaulaa'i kuwaan yaa diyaarinaayo wixii ay jihaadka ku bixi lahaayeen yaa siinayo gafara allahu lahu alla uu dhaafaa waa u dhaafaya alleh yacni jeish alcusra ayuu ujeedaa gaswatu tabuuk ciidankii aadayay fajahaztuhum waan diyaariyey xataa lam yafqiduu ciqaalan ilaa aysan dabar weynin hal dabar aysan ka weynin walaa khitaamanna aynan weynin faruur xir faqaaluu waxay yidhaahdeen allahuma nacam haa qaala wuxuu yidhi allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad ilaahu markhaati ka noqo cuثmaan sidaan wuxuu u leeyahay niman baa ku dheganaayo dhib ku hayay oo yacni munaafiqnimo iyo yacni khiyaano iyo waxbay ku tuuraayeen marka wuxuu leey war markhaati ma iiga tihiin intaasoo saabiqa inaan leeyahay haabay dheheen qofkuna haddii hadda marka lagu dadku ay markaa yacni ay dhibaan oo ay sharafkiisa iyo cirdigiisa iyo ay xagxagtaan de waxa uu yahay inuu is-sheega markaas duruuftaa ku kalifaysa inuu isaga aamusa maahan dadka iyago sharafkiisii iyo wax ka sheeg sheegaayo ayb xadiidkan marka ibnu jaawaan unbaa xusein ibnu cabdiraxmaan ka wariyey laakiin qeybihiisa inta badan wuu soo arooray oo qaar bukhaari iyaaba warinaya inta dambaana maxalu shaahidka uu yahay qaala baabu fadli الnafaqati fii sabiili اllahi in nafaqada ilaahay jidkiisa lagu bixiyo fadligeeda caddaynteedii buu u baab yahay wabihi qaala akbaranaa mxamed bnu salamta wاlxaariث bnu miskiini qira'aة عlayh waana asmع can ibn اlqasim qala xadaanii maliku can ibni shihaab can xumayd bn cabdالرaحman can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaala man anfaqa زawjayni fi sabiili اllahi nuudiya fi اljanة looga dhawaaqaa jannada yaa cabdاllahi hada khayr faman kana min ahli الصlaati ducya min baabi الصlaة ayaa looga wacaa waman kana min ahli اljihaadi ducya min baabi اljihaad ayaa looga yeeraa waman kana min ahli sadaqati ducya min baabi sadqa waman kana min ahli siyaami ducya min baabi rayaan faqala abu bakrin radia allahu canhu hal calaa man ducya min hadihi اlabwaabi min daruuratin albaabadan qofka laga wacaa wax daruuro ah wax dhiba miyaa korkiisa ah waa maya fahal yudcaa axadun qof ma looga yeerayaa min hadihi اlabwaabi irdahan kullihaa dhammaanteed qaala nacam buu yidhi haah waarjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad adiga ka mid noqoto kuwaas looga wacayo albaab kasta waa soo marnay xadiidkan wabihi qaala akbaranaa camr bnu cuثmaan qaala xadaanaa baqiyatu can ilawsaaciyi qaala xadaanii yaxya can moxamed bni ibraahima qaala akbaranaa abu salma can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sal l slam man anfaqa zawjayni fii sabiili اllahi laba shay qofkii bixiyo ilaahay jidkiisa ku bixiyo dacathu khasanat ljanna jannada kuwa yacni khasanadeeda ahoo furayaalka albaabadeeda iyohayoo ka shaqeeya ayaa u yeeraan min abwaabi ljannati uga wacaan yaa fulaanu haluma hebelow kaalay fadkhul gal faqaala abuu bakrin wuxuu yidhi yaa rasuula allah dalika aladii laa tawaa calayhi kaagaasi waa midka halaag korkiisa ounan ahayne oo dayaac iyo khasaare aynan korkiisa ahayne faqaala rasuulu llahi sal ly slam inii la arjuu an takuuna minhum anu waxaan rajaynaya inaad aduu kami ka mid tahay ka mid ahaanayso wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa bishr bnu lmufadl can yunusa can ilxasan can sacsacata bni mucaawiyata qaala laqiitu abaa darin ayaan la kulmay qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi xadinii ii sheeg qaala nacam qaala rasuulu llahi sal l slam maa min cabdin muslimin ma jiro yunfiqu min kuli maalin maal kasta ka nafaqaynayo lahu asaga usugnaaday zawjayni laba ka nafaqeynayo xadiidkan marka kii horu tafsiir u noqon karaa in marka la leeyay man anfaqa zawjayni waxaa laga wadaa nooc walba oo maalka kamida laba xaba ka bixiyo ariga labou ka bixinayaa timirta labo waxuu ka bixinayaa suus oo kale wahaakadaa laba labow wax walba ka bixinaya ilaa istaqbalathu waxaa qaabilaya oo ka hortegayo xaja xajabat ljannati jannada kuwa ka shaqeeya kulluhum yadcuuhu oo albaabka joogo mid kastaa waa u yeerayaa ilaa maa cindahu agtiisa waxaa ahaaday buu ugu yeeraa qultu waxaan idhi wakayfa dalika oo kaagaa sidee ku ahaanayaa qaala wuxuu yidhi in kaanat ibilan hadday geel tahay fa baciirayni laba rati oo bixina wain kaanat baqaran lo hadday tahayna fa baqaratayni laba sacaad u dhiiba زوجayni marka macnaheedu saas wabihi qaala akbaranaa abu bakr bn الnadr qaala xadaanaa abu الnadr qaala xadaanaa cubayd الlahi اlأshjaciy can sufyaan الthawriy can الrukayn alfazariy aلrukayn bn الrabiic bn camiila alfazariy huwa hiqat can abihi arabiic bnu camiilata waa hiqat muslim iyo arbacada u wariyaan can yusayr bni camiilata wahuwa alfazariyu ayضa hiqat can khuraym bni fatik radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slm man anfaqa nafaqat fi sabiili اllahi qofkii ku bixiyo nafaqo ilaahay jidkiisa kutibat lahu waa loo waxaa loogu qoraa bisabci mi-ati dacfin toddoba boqol oo laablaab baabu fadli sadaqati fi sabiili اllah sadaqada ilaahay jidkiisa lagu bixiyo bihi qaala akbaranaa bishr bnu khaalidin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana qaala samictu abaa camrin الshaybaaniy can abi mascuudin ana rajula tasadaqa binaaqati ninbaa wuxuu sadaqaystay hal makhduumatin oo faruur xiran fii sabiili llah ilaahay jidkiisii buu ku bixiyey faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yidhi laya'tiyanna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa imaanayaa bisabci mi-ati naaqatin bou la imaanayaa toddoba boqol oo halaad makhduumatin oo faruuryaha ka xihan afka ka xihan marka halkii uu bixiyey toddoba boqolay u noqonay qiyaamaha wa bihi qaala akbaranaa cmr bnu cuثmaan qaala xadaanaa baqiyatu can baxiiri can khaalidi can abi baxriyata can mucaadi bni jabali can rasuuli lahi sal l slam anahu qaala algazwu ghaswaan duulaanku waa laba duulaan faamaa man ibtaqaa wajha allahi ilaahay wejigiisa qofkii raadiyo wa adaaca alimaama imaamka adeeco ninka madaxda u ahna ka dambeeyo oo wixii macruufa wa anfaqa alkariimata waxa uu jecel yahaye wanaagsanna bixiyo xlushaahidka meeshaan wayaasara shariika qofka shariiga la ahee howsha la qabanayana u jilicsanaado oo yacni suhuulo iyo jileec kula dhaqmin qallafsanaan kula dhaqmin wajtanaba alfasaada fasaadkana ka dheeraado kaana nowmuhu hurdadiisa waxay ahaanaysaa wa nubhuhu iyo soo jeedkiisa ajiran kullahu dhammaantiis ajaray u noqona ajran kulluhu dhammaantiis ajaray u noqona wa amaa man hazaa kii labaad waa kana qofkii duulay riyaa-an istutus wa sumcatan ismaqashiin wa casal imaama imaamka caasiyey wa afsada fi lardi dhulkana fasaadiyey fa inahu laa yarjicu bilkafaaf ninkaa la soo noqon maayo wax isku dhigmo yani xumaantiisa iyo wanaagiisa xataa ma isku dhigmaayaan xumaantaa badanaysa xataa kafaaf lasoo noqon maayo marka dadka jihaadka galaayo laba nooc labadaas nooc ay yihiin jihaadkii isagoo de fadligiisii iyo laga soo sheekeeyey haddana qofku waa inuu fadligaas aad u ilaaliyo oo qofka uu la socdo oo shariiga ah oo u fududeeyo wax fiican inuu ku bixiyo ninka madaxda looga dhigay inuu adeeco ka dambeeyo fasaadkana inuu iska ilaaliyo waayo dagaal haddii lagu jiro wajtanaba alfasaada waxaa loo leeyahay fasaadku halis waayo waayo haddii qofku wuxuu rabo uu iska sameeyo meeshii marka qofaa la dilayaa haweenaa layacni lasoo qafaalayaa waxaa dhici karta maal baa la qaadayaa waxbaa la gubayaa waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay marka qofka inuu diin isku ilaaliyo diin inay ilaaliso laakiin haddaysan diin ilaalinin wax badan uu hallay karaa qaala baabu xurmati nisaa'i almujaahidiin nimanka yacni jihaadka ku maqan oo jihaadaya haweenkooda xurmada ay leeyihiin illa waa ka maqan yihiin dan caamayna u maqan yihiin oo dadkii muslimiintaay difaacayaanay u maqan yihiin wbihi qaala akbarana alxuseyn bnu xurayf wamaxmuud bnu haylaan wlafdu lxuseyn qaala xadaanaa wakiicu can sufyaana can calqamata bni marhad can sulaymaana bni burayda can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slama xurmatu nisaai lmujaahidiin haween nimanka mujaahidiinta haweenkooda xurmadooda cala alqaacidiina ay xaaraan yani kuwa joogo oo aan bixin korkooda ay xaaraan ka yihiin ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkooda xurmadoodoo kale qofka siday hooyadiis xaaraan uga tahay waxaa la mid ah sida ay xaaraan uga tahay nin jihaad ku maqan oo maslaxa ummadda ugu maqan caam ah oo isaga markaa la harsanaayo haweentiisii marka in loo dabamaro oo faaxisho lagu sameeyo waa qof hooyadiis faaxisho ku sameynayoo kale wamaa min rajulin qof ma jira yaklufu fii imra'ati rajulin nin haweentiis yacnii uga khaliif noqonayo min almuha uga dib maraayo min almuha min almujaahidiinana ka mid a fayakuunahu ou khiyaano markaasi fiihaa uu ku khiyaano haweentiisaas ilaa wuqifa lahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa loo soo istaajina fa akhada min camalihi camalkiisau qaataa maa shaa-a wuxuu doonou ka qaataa famaa danukum buu yidhi nebiga marka maxaad u malaynaysaan qiyaamihii waa la keenaa waxaa la leeyahy ninkan ka qaado waxa camal ou haysto maxaad u malaynaysaan waay marka maxaad u malaynaysaan waxmau ka tegaa waxba ka tegi maayo kulli waa ka wada qaadan qaala baabu man khaana haaziyan fi fii ahlihi ehelkiisa yacni qofkii khiyaano qof duulay duulaan ku jira fii ahlihi ehelkiisa ku khayaano xaaskiisii wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadahanaa xaramiyu bnu cumaarata qaala xadahanaa shucbatu can calqamata bni marhad can sulaymaana bni buraydata can abihi ana rasuula اlah sal l slama qaal xurmatu nisaءi اlmujaahidiina cala alqaacidiina ka xurmati umahaatihim waidaa khalafahu fii ahlihi ehelkiisa hadduu yani uga dambeeyo fakhaanahu wa u khiyaano qiila lahu yowma alqiyaamati waxaa lagu dhahayaa maalinta qiyaamaha haadaa khaanaka kani waa ku khayaanay fii ahlika wuu kugu khiyaanay fakhud min xasanaatihi maa shi'ta xasanaadkiisa waxaad doonta ka qaado famaa danukum maxaad u malaynaysaa wbihi qaala akbaranaa cabdullahi bn mxamed bn cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa qacnabun kuufiyun yani qacnab atamiimiyu lkuufiyu saduuqun can calqamata bni marhadin can ibni buraydata can abihi can الnabiy sal l slama qaal xurmatu nisaءi اlmujaahidiina cala alqaacidiina fi lxurmati kaummahaatihim wamaa min rajuli min alqaacidiina ka mida ma jira yaklufu rajula min almujaahidiina fii ahlihi udib uga gadaal marayo ilaa nusiba lahu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa loo soo joojinayaa fayuqaalu waxaa la dhahayaa yaa fulaanu hebelow haadaa fulaanun hebel kan waa hebel fakhud min xasanaatihi ka qaada maashiita waxaad doonto uma iltafata anabiyu sal ll slam ilaa asxaabihi nabiga asxaabtiisa u milicsaday faqaala wuxuu yidhi maa danukum maladiinu waa maxay turawna ma la idinmala gelinayaa an yadaca lahu min xasanaatihi shay-an xasanaadkiisa inuu wax uga tegaayo ma u malaynaysaan ma uga tegaayo wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin intan waa tatimow qaala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can xumaydin can anasin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam jaahiduu jihaada mushrikiinta la jihaada biaydiikum gacmihiina kula jihaada wa alsinatikum carabyadiina kula jihaada wa amwaalikum maalkiinana kula jihaada wabihi qaala akhbarana abu muxamed muusa bnu muxamed huwa shaamiyu maqbuulun huwa shaamiyu qaala xadaanaa maymuun bnu lsbaq qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa shariikun can abi isxaaqa can ilqaasim bn cabdiraxmaan can abihi can cabdillaahi radia allahu canhu can rasuuli lah sal l slama anahu amara biqatli alxayaat nebigu wuxuu amray abeesooyinka in la dilo wa qaala wuxuu yidhi man khaafa qofkii cabsado ha'rahunna aarsigooda ka cabsado falaysa minaa naga mid maaha naga yani aarsigooda maxaa laga wadaa qofku inuu wax khuraafaad intuu iska dhaadhiciyo yani haddaad abeesadan disho waxbaa kugu dhacaya adigana armay kaa si kale lagaaga aargoostaayo wax ku dardaraan iyo waxa noocaas oo kalea qofku inuu is yiraahdo maa وبه qال أخبرنا أحمد بن سليمان qال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عمyس wa cتبة بن عبد الله بن cتبة بن مسعوud عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن رsuuل الlه صلى اه علي وسلم caada jبرا ayuu soo booqday فلما دخلa markuu soo galay سمca النساءa haweenkiibuu mqlay ybkiina iyagoo oynayo wayaqulna ay dhahayaan wayaqulna ay leeyihiin kunnaa naxsibu saa waxaan malaynaynay saaysaa wafaataka qatlan fii sabiili illaahi waxaa kaa tegay oo ku dhaafay jihaad inaad ku dhimato yani dil ilaahay jidkiisa lagugu dilaa ku dhaafay waa ka sariirtaadaad ku dhimane fa qaala nebigu wuxuu yidhi wamaa tacuduuna shahaadata shahaadada maxaad ku tirisaan idi wamaa tacuduuna kuma tirinaysaan ashahaadata shahaadada ilaa min qatlin dil ma ahani wax kale fii sabiilillahi lagu dhinto ina shuhadaa'akum shuhadadiinu idan la qaliil aad bay u yaryihiin markaas alqatlu fii sabiili illahi shahaadatun ilaahay jidkiisoo lagu dhinto waa shahaado waalbadnu calooshoo loo dhinto shahaadatun waalxaraqu shahaadatun gubi gubashada waa shahaado waalgaraqu shahaadatun maashoodku waa shahaado wاlmaqmuumu yacni alha alhadama midka guri kusoo dumay shahaadatun wاlmajnuubu shahaadatun midka yacni oof wareenka u dhinto daat اljambi almajnuub bimacnaa daat اljambi waa cudur un marka un hadda ku lamida un yani tii biida sanbabaha ama feeraha ku dhacdo oo kala wayn wاlmar-atu haweeneyda tamuutu dhimanaysa bijumcin iyadoo isku dhimanayso iyadii iyo uurkeedii marka umul raacanayso iyadii ilmihiiba isku dhimanayso iyadana waa shahiy shahaada qaala rajulu nin ayaa marka wuxuu yidhi atabkiina warasuulu llahi sal ly slama qaacidun war ma haweentii buu ku yidhi ma ooynaysaa iyadoo nebigu uu fadhiyo qaala wuxuu yidhi nebiga dachunna iska daa faidaa wajaba falaa tabkiyanna calayhi baakiyatun faidaa wajaba haddii uu dhinto falaa tabkiyanna yaynan u ooynin baakiyatun tu ooyso marka qofku intuunan dhimanin oo uu nool yahay nafta aysan ka bixin waa loo ooyi karaa ee ooyinta niyaaxada marka la reebay waa goorma niyaaxada waa marka uu dhinto ka bacdi waana soo marnay oo kitaabuljanaa'is aan kusoo marnay isagoo maalig uu werinayo xadiidkan wbihi qala akhbaranaa axmed bnu yaxya qala xadaanaa isxaaq bnu mansuur qala xadaanaa dawudu yacni طaa'iy can cabdilmalik bni cumayrin can jabrin anahu dakla maca rasuuli اllahi sal l slam nebigu la soo galay calaa meytin mid dhimanayo fabaka nisaa-u haweenkii baa ooyeen faqaala jabrun waxa uu yihi laa tabkiyanna ayb yayna laa tabkiina dheh ha ooynina maadaama rasuulu llahi sal l slam jaalisan in allaale inta uu nebigu fadhiyo qaala waxa uu yidhi dac nebiga sal l slam dachunna iska dhaaf yabkiina ha ooyaan maadaama beynahunna intuu ku dhex joogo fa idaa wajaba haddii uu dhintou dhaco falaa tabkiyanna baakiyatun tu oysa yaynan ooyinin aakhiru kitaabi اljihaad hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih